aan ku bilownay bayaan arbacadii shalay si wada jir ah ay magaalada muqdisho uga soo saareen madaxweynayaasha soomaaliya jabuuti kenya iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa si cad loogu qeexay xaaladda ay ku jiraan kumanaan qof oo soomaali ah oo ay saamaysay abaarta daba dheeraatay oo keentay macluul dadka qaarkoodna ay nafaqadarro iyo cudurro isbiirsaday ay u dhimanayaan madaxdan ayaa bayaankooda ku saleeyey baaq ay u direen beesha caalamka si loogu soo gurmado dadka ay waxyeelladu gaartay sidoo kalena xogayaha qaramada midoobey oo ay weheliyaan madaxda ugu sarreysa arrimaha gargaarka ayaa shir jiraa'id oo ay qabteen arbacadii shalay ka digay in labaatan milyan oo qof oo ku nool afar waddan oo ay soomaaliya ku jirto ay qarka u saaran yihiin xaalad macluul ah haddii aanay beesha caalamka deg deg wax ugu qaban saare ciidla nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo diyaarisay xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ka digay in labaatan milyan oo qof oo ku kala nool dalalka soomaaliya south sudan yeman iyo waqooyiga nigeria ay qarka u saaran yihiin macluul
maanta in ka badan labaatan milyan oo qof oo ku kala nool dalalka south sudan soomaaliya yemen iyo waqooyiga nigeria ayaa gaajo la ildaran dalka soomaaliya qiimaha raashinku wuu qaaliyoobay xoolihii way dhinteen ku dhowaad hal milyan oo caruur oo da-doodu ay ka yartahay shan sanona waxaa haysa nafaqadarro stephen o'brien oo ah madaxa arrimaha bini'aadaminimo ee qaramada midoobey oo shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa ka dardaarmay inaanay kaalmadu dib uga dhicin dadka tabaalaysan
cashar ayaannu ka barannay macluushii soomaaliya ka dhacday sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii xilligaasi oon baaqa jeedinnay goor dambe oo ay kala badh dadkii macluushu saamaysay u dhinteen gaajo intii aanay kaalmada caalamku soo gaadhin sidaasi daraaddeed ayaa nagu kallifaysa inaannu haatan digniintan soo jeedinno annagoo aaminsan in aan wax weyn qaban karno madaxda qaramada midoobey waxay sheegeen inay u baahan yihiin dhaqaale lagu qadaray afar bilyan iyo bar dollarka maraykanka inta aan la gaadhin dhammaadka bisha marj ee fooday nagu soo haysa si dadkaasi kaalmo deg dega loola gaadho iyagoo intaasina raaciyey in dhammaadka sanadkan ay u baahan doonaan lacag dhan shan bilyan iyo bar dollar xogayaha guud ee qaramada midoobey master gatersna waxa uu intaasi ku daray in ilaa hadda sagaashan milyan oo keliyihii ay soo gaadheen taasi oo aan waxba ka qaban karin baahida jirta qayladhaanta ka soo yeedhaysa gobollo badan oo soomaaliya ka mida ayaa muujinaysa sida ay abaartu dad iyo duunyaba u galaafatay wariyaha v o e da jason bittikan oo dhowaanta socdaal ku tegey qaar ka mida deegaanada ay saamaysay abaartu ee gobolada somalilan ayaa sheegay in inta la ogyahay afartan qof ay abaartaasi ku dhinteen sidoo kalena wuxuu soo arkay ceelal qalalay oo qaarkood dadkii deganaa ay ka hayaameen halka meelaha qaarna booyado meelo fogfog ka soo dhaaminaya loogu shubayo dad iyo xoolo aad u haraadan tiradooduna badan tahay oo aanay ku filayn biyahaasi kaalmada dadka ilaa hadda soo gaadhaysa oo u badan dhaqaalaha ay iska ururinayaan soomaalida dhexdoodu ayaa aad u yar marka la barbar dhigo baahida jirta shariif maxamed xaaji oo haatan ku sugan gobolka albeerto ee dalka kanada balse hore uula soo shaqeeyay hay-adda wol fishan xafiisyadeeda soomaaliya ayaan ka waraystay marxaladaha ay maraan baaqyada noocan oo kale ah ee ay jeediyaan qaramada midoobey iyo dowladaha abaaruhu ku dhuftaan iyo sidoo kale goorta la fili karo in laga soo jawaabo xilliga baaqa la sameeyo dowladuhu waxay u tahay taasi baahi inay jirto marka waxaa wasaaradaha gaarka ah dowladahaasi ayaa waxay albaabadu u furi karaan hay-aadka lacagaha weydiista wasaaradahaas marka hadba waxay ku xiran tahay dowladuhu halka ay ka joogaan miisaaniyadihii ay ugu talagaleen waxaan la yidhaahdo o c d da deeqahan banaanka inta u harsan markaas ay siin karaan hay-adahan gurmad ka bixiya midba ha markaasi inta ay u aragto inay kari karto jawaabta deg dega ay ka bixin karto marka ay ka bixiso taas waxay dheereysaa marka brocesskii ahaa in jawaabtaasi ama lacagahaasi ay gaadhaan hay-aadka markaas weydiisanaya dadka badankoodu waxay dhahdaan deeqaha caalamka ka imanaya ama qaramada midoobey ama wadamada kaalmada bixiya ee waxaa lagu soo beegaa xilli dadkii intii macluul iyo gaajo u dhiman karaysayna u dhimato intii noolaydna ay badbaado oo beerahoodii ay qotaan intaanu roobkii u do-o haddana kaalmadaa la soo ururiyey dadka magacooda lagu soo qaaday meel lama dhigo oo hadhow gurmadu ma noqoto hadday abaarta iyo macalooshu mar kale soo noqoto maxaa halkaa ka khaldan shariif sababo badan ayaan isleeyahay way dhalin kartaa tusaale ahaan haddii hay-adihii ay noqdaan hadday noqdaan qaramada midoobay iyo sanduuqoodii ururiya lacagahaasi hadday noqdaan iyadoo dhan intaasoo dhan waxay qaadataa muddo dheer oo aanan u sahlin taasi inay ay jawaab degdega ka bixiyaan brocesskii ayaa fogeynaya in dadku si degdega markaasi loogu gulmado taa intaa waxaaba ka daran oo hadda dhibaatada sii kordhinaya meeluhu ay abaartu saamaysay qaarkood ayaanan lahayn dhabbihii loo mari lahaa oo nabadgelyadii ayaana haddana fududayn oo gargaarkii ayaanba la gaarsiin karin qaarkoodna ay ka mid yahay maxaa la yidhahdaa sidaan hore u sheegayba dawladihii oonan deg degba u bixinin lacagihii oo ay la sugaan miisaaniyadoodii iyo waktigoodii iyo waxaasoo dhan waan garta haddiiba markaa inta bixisa si un ay ku gaari waayaan dadkii baahnaa lacagahaasi ma wadamadii soo bixiyaa lagu celiyaa ma sanduuqa qaramada midoobey bay ku noqdaan mise dowladaha wadanka loo gurmanayey baa la siiya lacagtaas xagey xagey ku luntaa hadday gaari weydo dadkii loogu talagalay loo soo aruuriyey inta badan waxaaba laga yaabaa marka horeba inaysan soo bixin ay noqoto yaboo keliya oo yidhaahdaan dawladdu intaasaanu bixinaynaa oo aysan bixinin intii baxdana waa wax ku xiran miisaaniyad sanadeedo haddii marka sanadkii intii lagu guda jiray lacagtii la bixin waayo waxay noqonaysaa inay dib ugu noqoto meeshii dawladdii markii horeba bixisay ama yabooha ballan qaaday inay bixinayso ama markaa dib loo dhigoo la yidhaahdo la yimaada qorsho kaloo lacagahan lagu bixiy ku dhowaad saddex milyan oo qof oo soomaaliya ayaa si deg dega ugu baahan gargaar deg deg a kuwaasi oo boqol iyo shan iyo siddeetan kun oo carruurihii ay la ildaran yihiin nafaqadaro dalka south suudanna shan milyan oo qof oo laba boqol iyo toddobaatan kun ay carruur yihiin ayaa xaalad adag ku jira dalka yemanna ku dhowaad toddoba milyan oo qof ayaa gurmad deg dega u baahan halka waqooyiga nigeriyana in ka badan shan milyan oo qof noloshooda laga soo dayriyey